barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina labada bisha maarso sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada xirfadda gacanta uga shaqaysa boosaaso oo soo badanaya
wallaahi waxyaabaha aan sameeyey markii hore markaan dalka soo galay aniga magaaladan ku wareegay waxyaabaha dadka ay u badan yihin baan qiimeeyey soomaaliyase ay tahay marka waxaan sameeyey fuusooyinka la kala jaro ee maqala la kala dhigay iyo sanadiiqda oo saraflayaasha iyo waxaan sameynay gargarooyinka dabka lagu shido
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro howlo dayactir iskaa wax u qabso ah ka wada gobolka galgaduud
sidoo kale dhegaystayaal waxaa maqli doontaan kaalimihii heesaha nabyo waya olola shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka bilowday iskoorimaad u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa uu hogaamiyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan dagaalkan ayaa la sheegay in uu ka dhacayo laba qaybood oo ka mid ah magaalada una dhow xuduudda soomaaliya iyo kenya ilaa iyo haatan khasaaruhu macada hase yeeshee waxaa la isku adeegsanayaa hubka culus cabdirashiid janan ayaa horey uga baxsaday gacanta dowladda soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya ay ka dalbatay dowladda kenya inay usoo gacan geliso cabdirashiid janan waxa uu beeniyey eedaha ay dowladda soomaaliya la xiriirinayso shacabka israa'iil ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta doorashadii saddexaad ee la qabto muddo sannad gudihiis ah codbixiyaasha ayaa go-aan ka gaaraya haddii uu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu xafiiska sii joogayo iyo haddii waddanku uu helayo hoggaan cusub oo ay dooranayaan taliyihii milatariga ah ee israa'iil beni gants ra'yi aruurin lasii sameeyey ayaa muujinaysa in labada xisbi midkoodna uusan heli doonin aqlabiyad uu ku soo dhiso xukuumad cusub markay natiijadu soo xarooto ayaa madaxweynaha israa'iil robin rivlin waxa uu xulan doonaa musharaxa uu filayo inuu awoodo inuu soo dhiso isbahaysi uu xukuumad ku dhisi karo muddo lix asbuuc ah doorashada maanta ayaa waxaa hareeyey walaac laga qabo cudurka coronavirus iyadoo israa'il la xaqiijiyey in toban bukaan ay qabaan xanuunkaasi shan kun oo kalena ay ku jiraan cisbitaalada dadka lagu karantiilo ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa ku booriyey shacabka israa'iil in ay codkooda dhiibtaan isagoo sheegay in dowladdiisu ay xakamaysay faariskan oo ay dadku si kalsooni ah ku codayn karaan
taasi aynu ku dhaafna warkii dunida laantaaf soomaaliga v o a aad kala socoteen magaalada boosaaso waxaa kusoo badanaya dhallinyarada ku shaqaysta xirfadaha gacanta dhallinyaradana ayaa door ka ciyaara soo saarista qeybo ka mid a agabyada aasaasiga u ah nolosha dadka warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
farsamada gacanta waa mid ka mid a xirfadaha ugu fudud ee qofka dhallinyarada ahu maanta nolosha qoyskiisa iyo midda isagaba uu ku dabari karo magaalada boosaaso waxaa ku soo badanaya dhallinyarada ku soo biiraysa suuqa ganacsiga farsamooyinka kuwaas oo soo saaraya agabyada gacanta lagu farsameeyo oo ay ka mid yihiin burjukooyinka dabka lagu shito kuraas lagu fadhiisto farsamada kabatolista miisaska noocyadiisa kala duwan balse dhallinyaradan ayaa inta badan helin in lagu dhiirageliyo wax soo saarkooda iyo weliba xirfadooda oo ay gacanta ka qabtaan maxamed cabdulaahi maxamed waxa uu ka mid yahay tiro badan oo dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso kaga shaqaysta farsamada gacanta waxaana uu igaga warramay waxyaabaha uu gacantiisa ku soo saaro dadkuna ay ka iibsadaan walahi waxyaabaha aan sameeyey markii hore markaan dalka soo galay aniga magaaladan ku wareegay waxyaabaha dadka ay u badan yihiin baa qiimeeyey soomaaliyase ay tahay lacagteena lacagteena aad bay u qiimo beeshay halkii doolar waxaa la sarafayaa soddon iyo lix kun soddon iyo toddoba kun marka dadka markay lacagaha soo sarraftaan meelay geeyaan ma leh marka waxaan ku fikiray sanaadiiq iyo meelo lacagaha lagu shubto iyo dadka markay raashin soo gataan meelaha ay raashinkooda ku shubtaan marka waxaan sameeyey fuusooyinka la kala jaro maqala la kala dhigay iyo sanaadiiqda oo saraflayaasha kuwa meelaha lala fadhiyo saraflayaasha nimanka doolarka sarafa iyo waxaan sameynay gargarooyinka dabka lagu shido maadaama dalkeenna dal korontada aad ugu yartahay tahay oo dadka oo korontooda isticmaali kareen gaaskane aan loo badnayn oo dadka dan yartahay gargarooyinka caadiga isticmaalaan marka waxaa u badanay dhinaca gargarooyinka iyo dhinaca maqalada nimanka oo dhuxusha sameeyana oo faasaska baan u samaynaa faasaska nimanka dhuxusha oo ka shaqeeya faasas baan u samaynaa nimanka beeraleyda oo xoololeyda oo beeraha iyo xoolaha isku dhaqda waxaan u samaynaa bahladaas miisaanada iyagoo dibadda waxaa la siiyaa soddoniyo an doolar afartan doolar laakiin iyagoo dalka toban doolar baan siinaa annaga marka alxamdulillah wax naga maqan male
sidoo kale qaalaha uu ka helo farsamada gacanta ayuu maxamed cabdulaahi ii sheegay inuu ku dabaro nolosha qoyskiisa
dhaqaalaha si saxa haddii loo maamulo anigii iyo hooyaday iyo aabbahay walaalahay dad kaleo soomaaliyeed baan wax ka siin karnaa weliba dad kaleo baahanoo soomaaliyeed baan wax ka siin karnaa leanna anaga ma isticmaalno daad jaadka iyo daroogada iyo dadka dhallinyarada waxay isticmaalaan dadkana ma dhacno ma garatay wallaahi marba waa si marna adoo eber baa naqanaysaa guriga naqanaysaa marna waa wax yar baa helaysa marna wax badan baa helaysaa suuq mar walba laguma tashan karo laakiin alxamdulilah mar walba waxa waaye waxaan nahay dad soo shaqa tegey wax un baan kala laabanaynaa meesha laakiin dhaqaalaha meesha naga soo galo markii loo fiiriyo soomaaliya iyo dadka shaqala'aanta jirta iyo dadka meelaha fadhiya wallaahi waxa waye aad baa anaga ugu diirsanay alxamdulilah waa dhaqaale fiican wiilkan dhallinyarada ah ayaa ugu yeeray dhallinyarada kale inay ku soo biiraan suuqa xirfadaha looga shaqaysto intoo ay shaqola'aan ay ku yihiin meelaha ay joogaan laakiin anagu wax ma baran waxna ma naqaan farsamadaasaa ilaahayna baray taasaan ku shaqaysanaa marka saaxiib alxamdulilaah waa ninka wax bartay oo guri fadhiya aniga waxaan dhihi lahay shaqo fursado badan baa bannaan soo kac saaxiib fursado badan baa bannaan soo bax ha ka faa'iidayso magaalada shaqa waa buuxdaa waxa weeye hal abuur la imaw saaxiib magaalada wareeg waxay dadka u baahan yihiin raadi ma fahamtay xataa qofkan wax baranin xataa fursado badan baa u bannaan gaarigacan haddaad samaysata canshuur lagaama rabo iskaaga haddaa gaarigacan u qabsatid aad ku shaqaysatid cid wax kaa rabto wax ku weydiinaysa ma leh ilaana dhulka adaa iska leh dalkana waa dalkaaga dadkana waa dadkaaga ma fahamtay waxaan waxa qabiilkaa kala geeyey puntland iyo somalilan waxa qabiil baa noo sameeyey laakiin waxa weeye soomaalinimada wax ka weyn ma jiro dalka cid kugu haysato ma leh gaarigacan haddaa qabsatid iska daa waxbarasho jaamacadeed iyo waxaas aqoontaada waxaad marba wax kuu taraysaa laakiin mar hadday shaqala'aan tahay shaqada xishood ma leh timijaraha ka shaqeey oo maqaaxida ka shaqeey oo gaarigacan ka shaqeey oo wax walba ka shaqeey oo miisaska qudaarta fadhiiso shaqa ceeb ma leh ma fahamtay annaga hadda weligan iskoolna ma gelin alxamdulilah dad badanna waa ka fiicanahay xirfadaha gacanta laga qabto ayaa ah mid inta badan dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ay shaqadan u arkaan mid ay ka faanayaan halka kuwa ku shaqaystana ay u arkaan mid wax badan noloshooda kaafisay waxaana jira dhallinyarada qaarkood sida ay uga shaqaynayeen xirfadaha gacanta laga qabto in hadda ay meel sare ka gaareen shaqadaasi yuusuf maxamuud v o e
yuusuf maxamuud ayuu ahaa kaasi oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso markana dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa waxaa idinku soo maqan codka fanaanka cabdi hani xaashi
inuu kugu soo daje moodin dul waxaan la tumay inuu kuu soo daje kumuu daarine jacay adoondoonane ka joog adoondoonan caashaqa adoondoonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooq caashaqabin kalka calamada dasheed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee kumuu daarine jacay adoondoonan caashaqa adoondoonan dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaab baabadan dhow iyo meel dooxya weyn oo daad soo rogmaday dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaab baabadan dhow iyo meel dooxya weyn oo daad soo rogmaday adoon doon raaci weli intuu ku dumay habeen mujadi dusha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidha hamoodin daruuritii inuu daad kula tegee hamoodin daruuritii inuu daad kula tegee kumuu daarine jacay adoondoonan caashaqa adoondoonan adoondoon raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadii dusha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidha hamoodin darooritii inuu daad kula tegee hamoodin darooritii inuu daad kula tegee kumuu daarine jacay adoondoonan caashaqa adoondoonan adoondoon raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadii dusha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidha hamoodin darooritii inuu daad kula tegee hamoodin darooritii inuu daad kula tegee kumuu daarine jacay
aynu halkaasi kaga gudubno codkii cabdihanay xaashi dhallinyaro u badan kuwa dhigta dugsiyada waxbarashada ee magaalada dhuusamareeb ayaa door fiican ka qaadanaya dib u dhiska wadada laamiga ah ee isku xirta guraceel iyo dhuusamareeb warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq inkastoo dhallinyarada qaybaheeda kala gedisan ay wadaan dadaallo ay kaga qayb qaadanayaan adeegyada horumarineed ee ka socda deegaanada ay ku nool yihiin haddana qaar ka mida dhallinyarada wax ka barata iskuullada ku yaala dhuusamareeb iyo guriceel ayaa bilaabay sidii ay dhaqaalo ugu taakulayn lahaayeen dayactirka waddo laami ah oo dhowaan ay u istaageen dhallinyaro ku nool gobollada dhexe cabdinuur faarax xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhigata mid ka mida iskuullada ku yaala dhuusamareeb waxa uu ka warramayaa dhaqaalo ay ku taakuleeyaan dhallinyarada ku howlan dhismaha waddada laamiga ah cabdiwaaxidow horta dhalinyarada markii la yahay qofba fikir baa kusoo dhacaya inagu waxaynu la soconay in dib u dhis ay iskaa wax u qabsaa guddi la magac baxay midow bulsho ay ku samaynayaan waddada xiriiriso magaalooyinka guraceel iyo dhuusamareeb waxaan jeclaanay marka ka iskuul ahaan ka arday ahaan aan ka qayb qaadano horumarka deegaankeena sidii aynu u noqon lahayn dadka tallaabada koowaad ama iskuolka tallaabada koowaada uu horeeyey ka qaado annaga dhiirigelin aan u noqono dadka kale islamarkaana ay nagu daydaan macalimiinta ardayda iyo dhammaan xubnaha guddiga ee waalidiinta leh waxay isla qaateen in ay ka qayb qaataan horumarka waddanka dhaqaalihii marka aada uga qayb qaadateen tira ahaan iyo cadad ahaan ee aada ku wareejiseen guddigii ka shaqaynaya dhismaha waddada intee la ekaayeen kun kun la isku geeyey amaba nus dollar nus dollar loo geeyey baan annagu aruurinayna maadaama waxaan wax ka aruurinayno ay yihiin arday islamarkaana aan ahayn dad bil wax ku qaata ama waalidkood kasoo qaadaya oo kasoo shaxaadaya waxaynu kari weyna marka inaan lacag ku xukumno oon dhahno intaabaa ku xukumantiino baxsha laakiin waxaan ku xukunnay oon anagu awood lahayn inaan ku xukunno guddi ahaan taa iyadoo jirto waxaan xasuusnaanay in qiimo lacageed habayiisa badnaane looga baahan yahay meesha marka cadada lacagta halkaa aan geynay waxay noqonaysaa lix boqol oo dollar markii la isku daro labada iskuol cabdishakuur cali sheekdoon oo ka mida ardayda wax ka barata iskuulka ablaal oo ku yaala guraceel ayaa v o a u sheegay in ardaydu ay kaalin ka qaateen dayactirka waddada laamiga ah islamarkaana ay wax ka bixiyaan dhaqaalo ay ardayda iska soo aruuriyeen markii aan tagnay oo inakoo magaca iskool ku socda aan tagnay shaqa aan kasoo qabanay markii dambena aan lacag ku deeqnay bulshada dhammaantood waxaad moodaa weji farxadeed iyo adiga reynreyn inay kuwada jiraan oo nagu sii boorinayaan inaad mar koowaad iyo mar labaad tagtiin annakana go-aanka nagu wuxuuba ahaada inaan insha allah bilkariim bil walba laba goor ama mar aan tagno hadii shaqada aad ka qabataan meesha maxay tahay
run ahaantii meesha waddada taageerka markii oo dabaaliga baabuurta mariyaan meel weyn oo laamigii horeya ayaa qufanta marka marka koowaad waxaa la dhahaa halkaas ciidaas buuritaanka jayha lagu soo bedelo oo halasoo xareeyo jaygaas sidoo kale waxaa laleeyahay bahalkan daamurka ma qabsanayo laamiga iyo jayga haddii ciidu ay meesha ku jirto marka ardadu waxay iskugu jiraan kuwa garweynta iyo qaata badeelada jaygaas buuxiya iyo kuwa laamiga sifeeya oo isku daya in ay ka xaaqaan ciidda iyo bitada si ay laamiga u qabsado
waa ardaydii ugu horreysay ee qeyb ka noqota dayactirka waddada laamiga ah ee xidhiidhisa guriceel iyo dhuusamareeb waxaana ardaydu ay dhallinyarada kale ka dalbadeen inay kaalin ka qaataan dadaalada ka socda gobolada dhexe dhalinyarada ku dhaqan guud ahaan soomaaliya waa boqolkiiba toddobaatan iyo shan sida la sheego soomaalidu waa dhalinyaro alxamdulilah waa ilaahay waxyaabaha uu noogu nimceeyey waxyaabaha lagu awooda ah qofka dabcan inta badan dal oo ku faano waa dhalinyaradiisa waxaynu jecelnahay dhalinyaro haddii aadan adigu xitaa awoodin in aad qarash uga qayb qaadato imaaw xooggaada ayaa loo baahan yahay imaaw waddada hareeraheeda wax ka nadiifi imaaw jaayga wax ka qas imaaw laamiga wax ka dub waxaan uga mahad celinayaa idaacadda v o a in aan baaq dheer jeediyo ayaan rabaa oo u jeediyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ay ugu horreyso dowladda soomaaliya ay ku xigto dadka wax la baxa oo soomaalida cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o eeda laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
barnaamijkaasi ilayskana waxaad maqli doontaan idaacaddeenna afarta galabnimo haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa soo diyaariya
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha xalay waxaa dhacay ciyaartii xiisaha lahayd ee el clasico oo ay isku arkeen kooxda real madrid oo garoonkeeda barnaabio ku martigelisay barcelona ciyaartani ayaa waxaa guul ka gaaray kooxda real madrid oo labaiyo eber ayay ku adkaatay daqiiqadii toddobaatan iyo koowaad ee ciyaarta ayaa goolka koowaad waxaa real u dhaliyey venetias junior halka daqiiqadii sagaashanaad ee ciyaarta markii laba daqiiqo dheeraha lagu daray uu goolka labaad kooxda real u saxiixay mariano dias kooxda real madrid ayaa sidaas darteedna waxa ay hoggaanka horyaalka laliiga kala wareegtay kooxda barcelona real madrid ayaa iminka waxay leedahay konton iyo lix dhibcood halka barcelona ay ka leedahay konton iyo shan dhibcood sidoo kale kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaga ayaa dhacay shalay iyo xalay kooxda everton ayaa waxa ay martigelisay naadiga manchester united ciyaartaasina waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxda everton ayaa goolka ku hormartay oo daqiiqadii saddexaad ee ciyaarta ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahan calvin lewis hase yeeshee daqiiqadii kow iyo soddonaad ee ciyaarta ayaa waxaa kooxda manchester united u soo bareegeeyey ciyaaryahan bruno fernandes waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool iyo goolkaasi ciyaarta markii ay dhammaan rabtay ayaa kooxda everton waxaa laga diiday gool lagu sheegay inuu ahaa ofsidekaasi oo muran badan dhaliyey hase yeeshee garsuuruhu waxa uu ku raacay garsoorayaasha videoga adeegsada ee loo yaqaana v r in goolkaasi la diiday oo kooxda everton ay ku badin lahayd dhinaca kalena kooxda tottenham oo martigelisay kooxda wolves ayaa waxaa looga adkaaday saddex gool iyo laba gool waxaana ciyaartaasi ay mid aad u xiiso badan oo kooxda tottenham ayaa laba jeer oo ka mid ah ciyaarta hogaaminaysa hase yeeshee kooxda wolves ayaa ugu dambeyn waxa ay heshay goolkii guusha daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad ee ciyaarta sidaasi ayayna ku badisay dhinaca kale kulan ka tirsanaa koobka e f l islamarkaana kii ugu dambeeyey ee finalka ayaa dhacay kooxda kubadda cagta manchester city ayaa waxa ay garoonka wembley kula kulantay kooxda astonvilla waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo ay ku adkaatay kooxda manchester city sidaasna ay ku qaaday koobka e f l cup horyaalka dalka zeri aada ee talyaaniga haddii aynu eegana waxaa dhacay laba kulan kooxda leje oo martigelisa kooxda atlanta waxaa lagu awood sheegtay toddoba gool iyo laba gool kooxda kailery iyo rooma oo is-arkayna waxaa ciyaartooda ku dhammaatay saddex iyo afar oo kooxda roomaha ayaa badisay horyaalka dalka talyaaniga ee zeri-aada dhowr kulan oo ka tirsan ayaa toddobaadkan dib loo dhigay ama la hakiyey sababo la xidhiidha cudurka coronavirus oo ku faafay dalka talyaaniga islamarkaana laga cabsi qabo in taageerayaasha isugu imaanaya garoomada ay isku gudbiyaan horyaalka dalka sbain kulamadii kale ee dhacay marka laga soo tago kulanka el clasico kooxda sevilla ayaa saddex iyo laba kaga adkaatay naadiga osasuna atletic club waxa ay hal iyo ebar jirtay kooxda villareal kooxda atletico madrid oo sabartay naadiga esbanyol ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbadhac gool iyo gool ah mayorka oo martigelisa kooxda gatafene waxaa looga adkaaday gool waxba horyaalka dalka jarmalka haddii aynu eegnana kooxda union berlin ayaa waxay labiiy laba isla dhaafwaayeen naadiga wolfsburg kooxda r b lebsig oo martigelisa kooxda liverkusenna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah horyaalka dalka faransiiskana saddex kulan ayaa dhacay kooxda leone ayaa labi eber dirtay kooxda senetenie boqdo iyo niis oo kulmana ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah nantes oo martigelisa kooxda lilina waxaa looga adkaaday gool iyo waxba xubintii cayaarahana waa aniga intaas
mahadsan yahay macali sheekh oo nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha haatanna dhinaca kaalmihiisa ugaanta aanu mar kale dib ugu noqonno waxaa idinku soo maqan codad ka baxsan ee kiin khaalid iyo ikraan caraale
daggan inan ammaanlahay daraniyo kalkacali ubaxdaraya buusan darman xooshu dhalata ma ogtahay daraada dumar kale u diido dada ka jeclaado duuqiygii noqoti daadihii kalkacalkee tadabii aruus nolol dacaduuca aan wada dakayno cashaqu waa darari farxad iyo damaasha dayinkiina nagu simo
heestaasi xasiin khaalid iyo ikraam caraale ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo waxaynu idinku dhaafinaa sidaasiyo nabadgelya
saman lagu durduurtaay quruxdii dinaydii qiimada haweenka araggii dalkayga moogtahay daraada cidan dumarba kuu dhigo dunidaba ma joogti yadaab laamoodi waan ku doonayay tadabiyo aruus nolol dacaduuca aan wada dakayno cashaqu waa darari farxad iyo damaasha dayinkiina nagu simo